ujeeddada safarka iyagu waxaa weeye sidaad ogsoontihiin dalka waxaa laga qabanqaabinayay muddo intii ah in doorasho laga qabto dadban annaga waxaan nahay guddigai khilaafaadka waxaa soo baxay liiskii doorashada xildhibaanada ee jubbaland guddiga ujeeddadiisu waxaa weeye inay ka soo qayb galaan goobjoogna ka ahaadaan doorashada halkaa ka dhici doonta waxaa jira sidaad ogtihiin waddanku intii muddo ah madaxda dalku waxay ka wada hadlaysay in la soo saaro qaab iyo habraac heshiis lagu yahay oo doorashadu ay ku dhacdo marka guddigu wuxuu ku qalabaysan yahay dhammaan shuruucdii iyo xeer hoosaadyadii loo baahnaa in lagu xilliyo wixii khilaafaadahoo yimaada waxaan leenahay khilaafaadka ilaahay naguma keenee tan kale waxaan ummadda soomaaliyeed ugu baaqaynaa in ay ku dadaalaan in doorasho xaq ah oo xor ah ay dalka ka ridaan layska daayo wax kala jiidashada ciddii calafka u galay inay markaas matasho ummadda halkaa degan in raalli looga noqdo laakiin annagu waxaan caddaynaynaa in guddigu diyaar u yahay xalaale wixii khilaafaadahoo dhaca xalkoodii ayadoo la waafajinaya shuruucda iyo habraaci ay soo saareen guddiga madasha qaranka ummadda waxaan ugu baaqaynaa in doorasho nabad ah oo silmi ah la qabto in ciidanka amniga iyo guddiyada doorashada lala shaqeeyo in khilaafka iyo isqabsiga bini aadamka waxaa weeye carab iyo labadanba isugu dhow baa layidhi wixii jira iyaguna waa isqaninaan ciddii hadda ay ka fursan weyday in guddiga khilaafaadka arrintooda ay keenaan guddigu wuxuu ballan qaadayaa si hufan cadaalad ah oo xaq ku dhisan inuu ugu garsooro waxaan rajaynaynaa insha allahu in ummadda soomaaliyeed ay dhammaan raalli ku noqon doonaan gudiyaalka ka shaqaynaya doorashooyinka hirgelintooda guddiga fiid iyo siid oo naga hormaray oo hooshii ayaga mas-uulka ah annagana maanta aan ma baxayn waxaan uma baxaynaa howshaas ay diyaariyeen inaan ka qayb galno waxaa kaloo aad aan ugu ogaadanayaa jubbaland oo noqotay dowladdii u horreysay ee diyaarisa bilowda doorashada oo aadaan ugu hambalyeynayna maanta annagoo kusii jeedna jubbaland waxaan rajaynayaa inay si guul ah ku dhammaan doonto haddii ilaahay yiraa ummadda soomaaliyeedna waxaan ogaadanayaa guud ahaantooda doorashadii in ay dhaqaaqda markan howsha ay bilaabatay niyad samadaas jubbalandna ayadana hambalyadaas ay kuw ka tahay inta kale waxaan rajaynaynaa in dowlad goboleedyada kale ay bilaabi doonaan ayagin ayagoo raacaya